wafdi uu horkacayo wasiirka horumarinta iyo iskaashiga wadanka denmark flemen moller ayaa gaaray magaalada goday ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxayna halkaa kulan kula qaateen mas-uuliyiinta dowladda iyadoo ujeedada kulankan ay ahayd sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen saameyntii ka dhalatay abaartii deegaanka islamarkaana ay ballan qaadeen in ay kaalintooda ka qaadanayaan sida bulshada loogu sameyn lahaa mashaariicaha dhanka horumarka waara waryaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixinta noo soo diray wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka horumarinta iskaashiga wadanka denmark falamingo moller oo ay wehelinayso danjiraha denmark u fadhiya adisababa ayaa gaadhay magaalada goday iyadoo ujeedada socdaalka mas-uuliyiintan ay ahayd siday ugu kuurgeli lahaayeen baaxadda abaarta oo weli raadkeedu muuqdo ee ku habsatay degaanka soomaalida ee saamaynta ay bulshada ku yeelatay iyo in ay qiimeeyaan sidii looga jawaab celiyey abaaraha iyaga oo dhinaca kalena raba inay wax ka ogaadaan taageerada ay dowladda denmark ka geysan karto dhinacyada kaabayaasha horumarinta bulshada hadaba wafdigan ka socday waddanka denmark ayaa kulan kula yeeshay magaaladaasi goday mas-uuliyiinta xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida iyadoo labada dhinac ay yeesheen shir ay albaabada u xidhnaayeen waxaana markii uu shirkaasi soo idlaaday warbaahinta la hadlay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka bini'aadantinimada axmed ismaaciil oo sheegay in wafdigan ay ugu horrayntii faahfaahin ka siiyeen xaaladda abaarta deegaanka ka jirta jawaabta ay ka bixisay xukuumadda abaarta waxa uuna mas-uulku gabagabadii tilmaamay in ay isla qaateen wafdigan ka socday denmark sidii dadka loogu samayn lahaa mashaariico waara oo dhaxalgal ee sida koruqaadista wax soo saarka beeraha iyo damaanada cuntada waxaan maanta shir kula galnay oo magaalada guud aan kusoo dhaweynay wasiirka horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ee denmark iyo wafdi la socday oo ay ku jirtay safiirka ethoobiya u fadhiya dalka denmark kulanku wuxuu daarnaa waxay u yimaadeen in ay xaaladda abaarta deegaanka ka jirtay ay u kuurgalaan kulanka annagu wuxuu inta badan xooga saaraa inaan ka wada sheekaysanay dadaaladii xukuumadda ee ku saabsanaa ka jawaabidii abaaraha xaaladdu meesha hadda ay marayso iyo qorshayaasha xukuumadda ee ku aadan sidii looga kaban lahaa maxaa abaaraha soo noqnoqonaya waxaan ka wada sheekaysanay inay taas xalka keliya ee mustaqbalka ay tahay in horumarka la xoojiyo in kor loo qaado wax soo saarka beeraha in kor loo qaado maxaa lahada horumarinta weelbiyoodyada oo biyaha iyo ceelal cusub iyo maxaa lahada la qado marka in la dhisa awoodda bulshada weeyaan waxaa maxaa lahada keliya in kaga bixi karno abaarahan soo noqnoqonaya marka waxaan ka wada sheekaysanay sidii dadaalada ay xukuumadda wada wado iyo dowladda denmark ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa kulankanaba qaybtaasoo dhan mudaaranaa si fiican oo guulana waa nagu soo dhammaaday muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada guday waxa ay martigelisay wafdiyo caalami ah oo ka soco dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha kuwaasoo u kuuragelayay abaarta deegaanka ka dhacday iyaga oo samaynayay ballanqaadyo ay ku sheegayaan inay fulin doonaan mashaariico waara si looga hortago abaaraha soo nonoqday cabdiraxmaan gaata v o a magaalada guday